linuthabbita bihi fu'aadaka si aanu qalbigaaga ugu sugno yani qur'aanka ugu sugno waratalnaahu waa marka waxa weeye tafsiilinay oo waa kala saarno waa cadaynay tartiilan tartiib tartiil baanu markaa cadaynay bimacnaa caddayn baanu cadaynay oo aanu kala saarnay kala saari wa qaala tacaala ilahay waxau ihi aladiina aataynaahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatihi aladiina kuwii aataynaahum alkitaaba kitaabka aanu siinay yatluunahu kitaabka way akrinayaan xaqa tilaawatihi akrintii uu xaqa u lahaa bay akrinayaan cabdillahi ibni cabbaas wuxuu ku fasiray tilaawada in looga jeedo raacitaanka waalqamari ida talaaha ay ida tabicaha yatluunahu ay yattabicuunahu qur'aanka way raacayaan xaqa tilaawatihi raacitaankii uu xaqa u lahaa ayay qur'aanka raacayaan waxaa markaa uu sheekhu inoo tilmaamayaa yani cilmiga sida markaa waxa weeye loo loo dalbaayo inay tahay cilmiga in dadaal badan la saaro in laguna dadaalo cilmiga qawaaciddiisa iyo usuushiisa in markaa la qaato oo cilmiga haddii waxa weye qawaaciddiisa iyo usuushiisa la barto furuucdii masaa-isha yani usuushan iyo qawaaciddan baa lagu markaa yani garanaya cilmigiina waa bad marka haddaad istaahdo waxa weye furuucdii yani markaa masaa-ishu ay lahayd yani wadaqay ee kuma suuragalaha laakiin waxaad samayn kartaa in qawaacidda iyo usuusha aad qaybto waxay furuucdani ka baxayso inaad qaybto taa markaad garato qaacidadii iyo asalkii markaad xasuusato iyo dawaabidii ay umuuru lahaayeen furuucdii waad ka dhalinaysaayo yani halkaasaad ka farcinaysaa oad ka soo saaraysaa mar kale waxay yidhaahdaan man faatahu lusuul xurima alwusuul ka usuushu ka tagtaa oo seegtaa yani gaadhitaanka uu cilmiga gaadhaa yani waa seegtaa oo taana wuu ka qadaa ta kale cilmigu waxa weeye waa in yani markaa bitadaruj waa in lagu sameeyo waayo waa sunna kawniya shay haddii la doonayo in la sameeyo waxaa loo samayn karaa waxa weeye qadar qadar in loo sameeyo laakiin wixii lays yidhaahdo hal mar keliya markaa waxawe la wada kaalaya wuxuu noqonaya waaas waxaa naafic ahayd carruurta yar wa aragteen yani waxa weeye marka ay dhashaan yani waxa weeye sida ay yihiin iyo sida ay u taabta daran yihiin awooddii markaa waxay ugu soo kordhaysaa shay-an fa shay-an sisiya marka dambe wuxuu gaarayaa heer markaa waxaweye u fadhiisto yani fadhiga markaysaga waa maalmaha hore yani waxa weeye uu fadhi baranayo in yar buu markaysaga fadhii karaya wixii ka dambeeya waa dhacaya marka dambe fadhiguu xojinaya waa gurguuranaya marka dambe waxaw isdaajii markaysaga meelahaas u qabsanaya yani waxa weye mar qura marka iskama boodayo oo siduu u jiifo inuu iska boodaa ma suuragala marka waa sunna kawen saacadkii waxyaabaha la samaynayo waxaa loo sameeyaa shay an fa shay a guri marka la dhisayo maalin kaliya guriga la taagaan miya maalinba qadar baa lagu daraa maalinba in baa lagu daraa ilaa uu ka dhamaystirmo cilmi marka la baranayo waa saas in laeg ma qofaan cilmi lahayn baa maalin iyo laba ku noqda markiisa markaa yani caalim ama daktar ku noqda ama marka waxa injineer ku noqda ama yani faqiih ku noqda ama naaxi ku noqda ma suuragala wuxuu u baahan yahay cilmigu tadaruj shaya fa shaya saas iyadaa buu markaa ubaahan yahy marka waxa weeye si aad cilmigii markaa tadaruj ugu samayso waa in marka waxa weye funuuntii aanad isku wada furin weliba markaa masalada funuunta ku saabsan hadalka uu soo celin doona insha allahu tacaala markaasaynu wax kasii tilmaamayn marka qofku hadduu waxa weeye doono cilmigii mar keliya inuu wada qaato man alaba alkulla faata lkullu bay yidhahdaan ka dhammaan wada doonaa dhammaan waa wada seegaa oo dhammaan waa ka baxsadaan waxba kama qabto haddaad waxa wey tidhahdo qur'aanka ayaama yar ku qayb dee kuma qaybi karayso juhdigaagu wuxuu noqonayaa daaic waa lumaya qur'aankiina waxba ka qaban mayso laakiin haddaad maalin bay tidhahdo waxa wey qadar aan badnayn qayb oo intaas markaa ku farayarayso dee waxbaad ka qaybaysa haddaad sidaa ku socotana marka dambe waada wada qaybaysa laakiin maalinba haddaad islaado waxa weeye yani markaa bil qur'aanka ku qayb ama wax lamida de waxa wey qur'aankii ma qaybisa qur'aankii ma qaybisa waxaad ka qaybaysa ma jiro marka sidaas iyada ah weyi waxayna culamadu yidhaahdaan in tucطi اlcilma kulaka yucطihi yucطika bacdahu cilmiga haddaad jirkaaga wada siiso iyo waktigaaga isaguna qayb kamida ayuu ku siinaya qayb yani cilmigii kamida ayuu ku siinaya laakiin haddii bacdi kamida marka waxa weeye jirkaaga iyo waktigaaga aada siiso cilmigu waa kaa wada tegaya waxa layaha cilmigu waxa weeye in wax kale lala qabto yani ma aqbalo yani waa dakuur yani cilmigu waxa weeye wuxuu ka dhigan yahay marka waxa weye wax laboo kale ayuu ka dhigan yahay siduu ninku aanu u ogolayn qofka dumara in lala wadaago ayaanu cilmigu markaa u ogolayn in wax kale markaa waxa weya ay kula wadaagaan oo waan shaqaysanayaayo xoolahaan doonaya inaan maqaam ka gaadho oo cilmigaan baranayaayo waxaan doonaya inaan maqaam ka gaadho cilmi waxba ka qaban mayso cilmi waxba sidaa kaga qaban mayso jirkaaga haddaad wada siiso iyo waktigaaga cilmiga qayb ka mida ayuu ku siinaya haddaad laakiin waxa weeye aada markaa qayb ka mida uun waktigaaga aada siiso iyo jirkaaga waxa weye cilmiga waa ku wada seegaya cilmiga barashada la baranayo waa in cid laga qaata sida asalku waa sidaas waayo nabi maxamed sala allahu alayh wasalam cilmiga waxaa loogu soo dhiibay jibriil jibriil baa macallim u ahaayoo barayay jibriilna ilahay baa usoo dhiibay ilaahay ayaa usoo dhiibay saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam nabigaa ka nabigay ka qaadanayeen oo nabigaa barayay dadka qaarkood warka ay sheegaan oo soomaaliyeed ay yidhaahdaan waxa weye dadka qaarkood baa seexday oo dabeed marka waxay soo tooseen iyaga oo yani markaa cilmi leh oo qur-aankii wada qaybsan waxaas waa iska markaa waxaan waxba ka jirin wey waa asaatiir khuraafaad wey yani waxa weye ruux intuu seexdo marka waxa weye iska soo tooso isagoo cilmi leh yani wax dhacay maaha wax jira arrinka noocaasi ma aha yani sunna kawniyaa jirta dariiqadaasa cilmiga lagu qaata talaqigaasa markaa lagu qaata culamadu waa sheegaan inay surtoobi karto cilmiga in laga qaato kutubta laakiin taasi waxay leedahay dhibaatooyin badan bay leedahay marka horena waxaaba laisla ogol yahay in culamada in laga qaataa asalku inuu yahay oo talaqigaa uu yahay dib buu inooga keeni doonaa masalada noocaasa markaasaynu hadda sii sharxi doonaa insha allah faamaamaka umuurun laabuda min muraacaatiha fi kuli fannin tatlubh hortaada waxa yaalla umuuro ay lagama maarmaan tahay ilaalinta la ilaalinayo oo lagu ilaalinayo fanni kasta iyo nooc kasta oo cilmi ah oo aada doonayso kow xifdu mukhtasarin fiih kitaab lasoo koobay waa inaad qaybtaan oo fannigaa ku saabsan mukhtasar maa qala lafduhu wa katura macnaah waa wixii erayadiisu yar yihiin macnihiisuna fara badan yahay ayaa mukhtasar la yidhahdaa waa in la qaybaa laba dabduhu waa in markaa lagu dabdiyaayo bimacnaa waxa weeye laga xarakaystaa oo laga sharxadaa calaa shaykhin yani markaa sheikh oo mutqinin yani fannigaa sugay marka waxa weeye dabdigii waxaa soo gelaya inuu marka hore xarakadiisa ku akriyo oo lafdigiisa marka uu ku jilciyo ilaa haddaad istaado kitaab iska soo qaadato adkaa iska qayb waxaad dhici karta si qaldan inaad u qaybto oo hadda inaad wax qaybtaa laga yaabaa laakiin waxaad qaybtay wax jajaban oo aan saxnayn inay noqdaan marka waxa weeye marka xuruuftiisa iyo alfaaddiisa iyo sida loogu dhawaaqayo waa inuu kuu dabdiyaa mar labaadka waa inuu kuu sharxaa oo aad markaa fahmigii iyo iyo markaa qaybistii labadaba aada kulansataa saddex cadamu lishtigaali bilmuطawalaati wa tafaariiq lmusannafaat inaanad ku mashquulin yani markaa kutubta markaa la dhaadheereeyey ee masaaisha waxa weeye markaa yani si aada looga warramo ama af soomaalihaan sida loo yaqaano yani kutubta afka dhaadheer kutubta inaanad waxa weeye ku mashquulin iyo wa tafaariiq lmusanafaati musanafaadka yani waxa weeye kuwooda markaa yani musanafaad markaa kala tagan oo fannigaa ku saabsan inaan markaa waxaway ku mashquulin qabla dabdi walitqaani adigan marka waxa weeye fanniga yani inaad markaa dabdiso oo bimacnaa aada qabato qabashada waxaa soo gelaya lafdigii iyo macnihii labadaba erayadii iyo waxa weeye macnihiisaba inaad qabato iyo walitqaani inaad sugto iyadaana markaa ay aanay weli aanad samaynin liaslihi asalkiisa asalkiisana wuxuu uga jeedaa mukhtasar yani kitaab muca ah oo kooban oo fannigaa ku saabsan waa mukhtasarkii buu ujeeda yani fanniga mukhtasar aadaan ka haysanin oo mukhtasarkaas xagga markaa lafdiga iyo xagga macnahaba aan budlino jilcin inaad waxa weeye kutub markaa yani afdhaadheer oo yani markaa balballaadhan inaad isku taarto ma aha oo aad tidhahdo waxa weye muqniga ibnu qudaame iyo majmuuca sharxumuhadabka iyo ayaan markaa doonayaa inaan markaa daalacdo akristo ama fatxulcasiiskaan doonayaa inaan akristo yani waxa weeye adigoo markaa fanigii yani marka waxa weeye fiqiga ahaa yani kitaab mukhtasaro aad ka isqaaniso oo ka sugtay aanu jirin saddex laa tantaqil min mukhtasarin ilaa aakhara bida ha afar baan leeyahay laa tantaqil ha ka guuri min mukhtasarin yani kitaab mukhtasaroo lasoo koobay oo ilaa aakhara mid kale ha u guurin bilaa muujibin sabab yani sabab keensatay yadaynay jirin fahada min baabi dajar taasi waxay ka mid tahay baabka daalitaanka ama noogitaanka kolba saad utaqaan marka waxa weeye mukhtasar baad qaybaysay oo ku alqaan lahayd oo marka aada dhiganaysay ama macnihiisa aad doonaysay inaad jilciso kii hore aadaan ka maqaan gaadhin baa intaad ka tagto haddana mukhtasar kala bilaabaysaa de waxa weeye juhdigii horena wuxuu noqonayaa daaic marka waxa weeye kaasi marka waxa weeye sax maaha laakiin sabab keensatay hadday jirto oo mukhtasarkii hore ayaa waxa weeye cid ku wada ad weydi shiikii ku waday baa kaa mashquulay ama kaa dhoofay ama kaa dhintay mukhtasarkana cid ku jilcinaysa maba jirto mukhtasar kaloo fanigii ku saabsan ood u xadeeshay cid kuu jilcinayso si fiican kuugu dhigaysaa xaaladaad sabab keensatay baa jirta inaad mukhtasarkii hore ka guurto kan kale u guurto laakiin sabab keensatay haddaynay jirin de waxay noqonaysaa waxa wey shimbirtii dulduulka badnayd baad noqonaysaa an iqtiraasu lfawaaid fawaaidda in la ugaarsado iyo wadawaabidi yani qaacidooyinka alcilmiyati cilmiga markaa loo nisbiyey faa'iidooyinka iyo qawaacidda waxa ku saabsan waa inaad ugaadsato aada qorato si aada u qaybto taa yadaa waa in la sameeya iqtiraasna waa ugaadsiga oo wixii faa'iide ah markuu waxa weye fanigii lagu dhigayo wixii faa'iide lagu sheego waa inaad qorataa wixii qaacidee lagu sheego lagu leeyahy saasaa lagu dabdiyaa waa inaad qorataa diftir waa inaad leedahay aad ku qorato waxyaalaha noocaasa lix jamcu nafsi litalabi waataraqi fiih nafta waa in lagu kulmiyo yani hamigeeda iyo fakerkeeda lialabi doonitaankiiy wataraqi fiihi yani markaa waxa weeye koraynta markaa lagu koreeyo ee markaa waxaweye maqaam sare laga gaadho wlihtimaamu wataxaruqu litaxsiili iyo walihtimaami wataxaruqi litaxsiili waxay ku cadfantahi alabka iyo waxa weeye ku hamiga lagu haminayo iyo wataxaruqi gubashada loo gubanayo ee nafti markaa ay u gubanayse markaa waxa weeye litaxsiili cilmiga inaad markaa xasiliso iyo walbuluuqi inaad gaadho ilaa maa fawqahu waxa ka sarreeya xataa tafiida ilaa aada gaadhayso ila almutawalaati kutubta la dhaadheereeyey bimacnaa kutubta afka dhaadheer bisaabilatin wadda aad ku gaadhayso waa markaa sabiil baa laga keenay saabila yani waxa weeye waa markaa waddadii wey waddo inaad ku gaarayso waddadaasoo muwaafaqatin waddo lagu kalsoon yahay inay cilmiga ku gaarsiinaysa ah bimacnaa wuxuu tilmaamayaa naftiga nafta hamigeeda iyo waxyaalaha waa inaanad qaybin oo haddaad adduunyada iyo inaad maqaam sare ka gaadha aada doonayso oo aad sidaas markaa ku hamisan tahay ama markaa waxa weeye inaad xoola soo shaqaysato oo markaa waxa weeye hebel iyo hebel lacagt lacagtoodoo kale aada gaadho aada markaa rabto oo hamigaaga arrinkaasi qayb ku leeyahay oo qalbigaagii markaa arrinkaasi meel ka degan yahay dee waxa weeye cilmigii naftaada maad wada siin waa inaad markaa waxa weeye hamiga cilmiga aad ku haminaysa aad iyo aad waa inuu kugu wen yahay wixii kale waa inay markaa wax yani markaa aan weyneyn waa inay kugu yihiin waa in markaa ay kugu yihiin hamigaad cilmiga markaa u rabto waa inaad markaa waxa weeye markaa cuntada iyo markaa sharaabka waa inaad ku ilowdaa yani waa inaad markaa cilmigii aad ku ilowdaa heerkaa markuu gaadho qofkii waxbuu cilmigii ka keeni karaa laakiin hadduu waxa weeye markaa uu noqdo miduu hamigiisu markaa waxa weye uu qaybsan yahay oo yani markaa hamigiisuba wax kale u badan yahay dee xaaladda noocaasa waxa weeye yani nafcigiisu waa yaraanaya nafcigiisu waa yaraanaya marka waxa weeye usuusha uu inoo sheegay iyo qawaaciddana waxaa soo gudagelaya yani usuul fiqhi iyo qawaacid alfiqhi umuuraha noocaasa ayaa soo gudagelaya umuurahaas ayaa soo gudagelaya marka waxa weye cala kulli xaal furuuta marka la bilaabayona fani mukhtasara haddii cid kuu dhigto aada helayso fani mukhtasara waa inaad ka bilowdaa yani waxaan leeyahy kitaab mukhtasara waa inaad ka bilowdaa waayo kitaabka markaa ballaadhani masaa'il markaysaga markaa ayuu yani markaa badan buu dhex gelaya marka qofkii haddaanu fikradba ka haysanin oo kitaab koobana uu ka dhigtayba aynay jirin dee waxa weeye markaa waxba ka faa'iidi maayo wixii waa isku qaldamayaan yani tashwiish badan buu ka qaadayaa wixii ma kala saari karo naxwaba isagaan dhigan hadduu yidhahdo alfiya baan fadhiisanaya kaga bilaabaya war dee ma suuragalaya in alfiya kaga bilowda marka hore waxa weeye markaa fanniga mukhtasar soo mar oo mukhtasarkaa kusoo kusoo farayarayso waxaa laga sheegaya mid baa fahmi waaye markaa yani wuxuu fahmi waaye ajrumiga markaasuu yihi marka waxa weeye anigu alfiyadaan markaa baranaya alfiyada waa ajrumi baad fahmi weyda ma alfiyaad markaa fahmaysaa ya marka yariga celiyo kaweyn ugu soo daada marka waxa weye cala kulli xaal waa in markaa mukhtasar oo marka hore markaa bartaa oo itqaaniyaa mar labaadka waxa weeye waa inuu markaa ka qaataa yani cid markaa garanayso itqaanisay waa in markaa u ka qaataa oo hadduu helayo yani markaa sheekh markaa waxa weeye fanniga marka u cilmi badan yani inuu markaa yidhahdo arday xoogaa ka garanayaan ka qaadanaya dee waa qalad wayna sanadka caaliga aad doonataa axsanulmawjuudkana haddii xataa culama ayna jirin dalabada iyo ardayda markaysa waxaa axsanulmawjuud waxa jooga ka ugu roon waa in markaa waxba inaad ka qaadataa waa inaad ka qaadataa marka waxa wey taas yada ah waa in marka waxa wey aada samaysaa marka waxa wey cala kulli xaal mukhtasarka xataa aad ka bilaabayso waa inaad kala tashataa waxa wey markaa sheikha aad kala tashataa yani fannigaasaan doonaya mukhtasarke kitaabkee baan ka bilaabaa waxa laga yaaba laba mukhtasar oo kala fiican inay jiraan oo ka markaa fiicnaanshaha badan uu kugula taliyo oo kutubta waxyaalaha ku kala fiicnaadaan waxaa kamid a cibaaradoodu inay kala sahlan tahay waxaa ka mid a masaaisha marka uu ka warramaya inay kala badan tahay waxaa ka mida marka waxa weeye mid ahaan inuu yahay kitaab laga shaqeeyey oo shuruuxdiisu iyo xawaashidiisu badan tahay kitaab kalena waxaa laga yaaba markaysa waaan marka inay yar tahayba cidda sharaxday marka waxa weeye kitaabka aadka looga shaqeeyey ee loo xidmeeyey kitaabka noocaasa ayaa in lagu dadaalo yani si haboon taas yadaa baa ku haboon dabaasha qofku markuu baranayo dee waxa weeye biyaha yara aan la qaymu ka bilaabaa marka dambu biyaha weyn ee moolka ah uu u tagaa laakiin hadduu yidhahdo dabaasha waxaan ka bilaabayaa badaan isku tuuraya marka hore halka weyn baa ka bilaabaya dabaasha de waxaa la odhanayaa naftaadi waxaad ku samaysay mukhaatara ha ku khamaarin naftaada taasi waa khalad marka qofku hadduu mudawaraadka isku taaro isagan mukhtasaraadkii markaa aan soo marin wuxuu ka dhigaya ninkaa badda isku tuurayele markaa dabaasha halkaasaan ka bilaabaya taasuu ka dhigaya xaalkiisu kaas ayuu shabahaa waxaana qofka noocaasa ku dhacaya yani hadhow marka waxa wey mudawaraadka markay ku adkaadaan cilmiga markaa gebigiisaba inu ka tago oo ka qanco is yidhahdo war wax loo taakelyaba maaha wax loo taakeyayaba maba aha inuu is yidhahdaa laga yaabo waaya wa kaana min ra'yi ibni maliki yani sheika waxa weeye la odhan jiray ibn lcarabi almaliki ra'yigiisa waxaa ka mid ahaa an laa yakhlid aalibu fi tacliimi bayna cilmayn ardaygu inaanu isku isku khaldin barashada uu cilmiga baranaayo laba cilmi waa inaanu isku darin aanu odhan mar keliya waxaan wada baranayaa naxwo iyo fiqi oo wuxuu odhan jiray marka hore mid keliya uun markaa waxba isku day kaa markaad meel ka gaadho ka kalena bilow laakiin labaan isku furayaa laba mashruucila weeyaane oo kanna waan wadayaa kanna waan wadayaa de waxa weeye markaa taasi waa adagtay gudi hadda ra'yigaas waxa wey nadar baa ku sugan lakin waynu eegi doonaa waxaa kaloo ra'yigiisa ka mid ahaa wa an yuqadima tacliima alcarabiyati washicri walxisaabi waa inuu hormariyaa barashada uu carabiga baranayo iyo gabayga barashada uu baranayo iyo xisaabta barashada uu baranayo oo inanku markuu yar yahay ee ilmaha yar yahay wax la baraha loogu horaysiiyo carabiga iyo gabayga iyo xisaabta qaadi abu bakr ibn lcarabi almaliki isagu ra'yigiisu caynkaasu ahaa waxaanu ahaa culamadii qarnigii lixaad ayuu ahaa hazali ayuu arday u ahaa uma yantaqilu minhu ila qur'aan intaa dabadeed buu qur'aanka u guuraya oo waxaa la hormarinayaa yani markaa isaga ra'yigiisa xisaabta iyo carabiyada iyo yani markaa gabayga iyo waxyaalaha noocaasa ayaa la hormarinaya iyadoo maskaxdiisa yara dhisantay ayaa markaana qur'aanka loo bilaabaya laakin tacaqabahu ibnu khulduun sheikii markaa ibnu khulduun la odhan jiray ibnu khalduun ayaa marka arrinkaas ka daba tegey oo wuxuu marka waxa weeye kaga daba tego ku tacqiibiyey biana alcawaa'ida laa tusaacidu calaa hada caadooyinku sidaas ma kaalmaynayso oo muslimiintu caamatan waxay caadaysteen in caruurta yaryar marka ugu horaysa qur-aanka loo bilaabo marka ra'yiganaad sheegtay ra'yi caadooyinkii muslimiintaba waafaqaya maba ahaba ee waa arrin khilaafsan wa ana almuqadama huwa diraasat lqur'aani wa xifdu ka la hormariyaana waxa la hormarinayaana waa qur'aanka in la barto iyo in la qaybo taas wey waanuu sababeeyo wuxuu yidhi lianna alwalada maadaama fi lxijri ilmuhu inta uu ku sugan yahay yani markaa waxa weeye uu ku sugan yahay darabka bimacnaa hadda wuxuu uga jeedaa intuu yar yahay yanqaadu lilxukmi xukunka lagu xukumo ee la yidhaha waxaa daro ugu hogaansamaya faidaa tajaawaza albuluuqa hadduu qaangaadnimada dhaafo sacuba jabruhu in la khasbaa waa adag tahay marka haddaad waktigii hore aad khasbi karaysay ee aada hogaamin karaysay aada wax kaloo aan qur-aanba ahayn aad ku mashquulisay hadhowna uu noqdo markaa ila ilmuhu dantiisii garan maayo ee ruuxaan la khasbi karayn de waxa weeye so uma noqonayso wixii khayrka uu ku jira ee khayrka badnaa inuu sheegaba soo noqon mayso ila isagu dantiisa garan maaye hadhowna marka waxa weeye dee miduu ilaahay dhowray oo hagaajiyey ayuunbaa is odhanaya qur-aanku nafci buu kuleeya qur-aanka baro marka ra'yigaas sheegtay sidaasuu u qaldan yahay buui ama alkhalqu fi tacliimi bayna cilmayni masaladii labaad buu markii hore ka daba tegey masaladii horeu haddaba ku noqonaya uu yihi laba cilmi in la isku daro maya tan waxa weeye hadalkii shiku intaasu ku eg yahay laakiin tan dambe waxa weeye markaa sheekh bakar ayaa odhanaya xafidahu llah oo caafaa ama alkhalqu fi tacliimi barashada markaa khaldista la ysku khaldo bayna cilmayni laba cilmi ama laba fanni fa aksara iyo wax ka badan fahada yakhtalifu fi ikhtilaafi lmutacalimiin taasi waxay ku kala duwan tahay dadka wax baranaya siday u kala duwan yihiin oo ku kala duwan yihin fi lfahmi fahamka wax la fahmayo iyo wlnashaai firircoonida wa kana min ahli cilmi man yudarisu fiqha alxambariya fi zaadi mustaqnaci lilmubtadiiin masale kale ayuu gala masalada ku saabsan barashada maxaa loo horumarinaya iyadu markaa yani shaki ma laha waxa ugu haboon in loo horumariya inay tahay qur'aanka qur'aanka in loo horumariyo ayaa markaa ugu haboon sawaabku waa sidaas ra'yiga kale waa ra'yi alad ah aan sax ahayn ciladiisa iyo sababtiisana waad waad markaa maqashay xagga markaa waxa wey laba fani iyo laba cilmi furitaanka mar keliya la isku furayo o la wada baranayo dadki waa la qaybinaya dadku waxa weeye xagga fahmada iyo markaa waxa wey dakaaga haddii laga eego maskaxda dadka waa kala duwanta qaar maskaxdooda iyo garashadooda iyo fahamkooda waa liitaa qaarna waa mutawasit oo waa dhexdhexaad oo waa siday dadku u badan yahay dadku nooca mutawasitka abay u badan yihiin haalibkooda waa caynkaa qaarna waxa weeye fahmadoodu iyo dakaagoodu waa faaiq waa dad nawaadir ah oo yar ya oo fahamkooda iyo fiiradoodu iyo garashadoodu ay layaab badan tahay marka waxa weeye dadka yani markaa fiiradooda iyo markaa yani garashadooda iyo fahamkoodu uu layaabka badan yahay waxa weeye isagu intuu doono oo faniya abuu wada baran kara laakiin dadka fahmadoodu markaa liidato kuwaasi markaa waxa weye waa in fani keliya ay ku dadaalaan fani keliya waa inu ku dadaalaan fanigaa markuu ka biyo keeno waa inuu fani kala bilaaba sidaa waa inuu ku sameeya nooca mutawasitka ah iyaga kudhoodu waa maraatib bay yihiin marka calaa kulli xaal hadday ka muuqato maqduro inuu u wada leeyahay laba fani inuu wada xasiliyo oo mar keliya wada barto iyo wax ka badan oo midnaba ka kale aanu waxba ka yeelaynin oo ardayda fani keliya markaa yani qaabishay oo ku dadaashay aanu marka waxa wey uga dadaal yaraanayn ama uga faham yaraanaynin xaalka noocaas ha wada barto haddii kale oo waxa weeye markaa isagu uu ardaydaa kale ka hooseynayo ee faniga keliya a isku dayday oo marka wax loo wada sharxo yani iyagoo iyagu fahmay yani marka isagu hadduu de fahmi waayo waa ka fahm yeelyahay wey macnehedu laakiin kuwa markaa uga horeeye fahme hadduu isagu noqonayo bimacnaa macnaheedu waxay tahay inta wuxuu ku jiraa qolada ugu fahamka badan noocaasuu ku jiraa saasay markaa noqonaysa marka calaa kulli xaal yani taasi waxa wey noqonaysa un hadduu yani markaa ay muuqato inuu awood u leeyahay inuu wada barto ha wada barto laakiin hadday muuqato markaysaga inay dhibaato ku tahay xaalka noocaasa markaa fani keliya un ha ku dadaalo dabada ha hayo fanigaa markuu ka biyo gaadho waa inuu fani kala bilaaba wa kana min ahli lcilmi man yudarisu lfiqha alxambariya fi zaadi lmustaqnac waxaa ka mida culamada waxaa ka mid ahaa cid dhigta darasa yadrusu waa dhigtay weeyi oo isagaa dhiganaya darasa yudarisuna isagaa dhigaya weeyi isagaa dhigaya marka darasa marka la shado yudarisu wuu dhigaya cid buu dhigaya marka waxaa ka mid ahaa man yudarisu alfiqha alxambaliya fiqiga xambaliga markaa mid dhiga fi sad mustaqnac kitaabka sad mustaqnac la yidhahdo ayuu dhigi jiray lilmubtadi'iina kuwa markaa yani bilowga ah ayuu udhigi jiray ama lilmubtada'iina kuwa wax loo bilaabay wlmuqnica liman bacdahum kitaabka muqnica la yidhahdana wuxuu udhigi jiray ee isaguna fiqiga ah liman bacdahum cidda kuwa ka dambaysa lilkhilaafi almadhabiyi khilaafka madhabiga ku jira daraadii buu ugu dhigi jiray oo bimacnaa zaad mustaqnac markay soo bartaan ayuu muqnicana udhigi jiray uma almuqni intaa dabadeed haddana muqnigu u dhigi jiray waa muqniga ibnu qudaama ee faraha badan leh khilaaf lilkhilaaf alcaali lilkhilaaf alcaali khilaafka sareeya yani marka ayuu udhigi jiray weliba kitaabka marka muqni ibnu qudaama la yidhahdo kitaab fiqi oo lamid ah oo la qoray ma jiro xanaabilaha uu qoraado laakiin madaahibta kalena waa sheegaa masaaishana wuxuu ku dadaalaa markaa adilada ay leedahay inuu markaa sheego oo culamada kale waxay daliishatay iyo waxay iyagu daliishadeen labadaba waa sheegaya waxaa kitaabkaa la tartami lahaa un hadduu dhammaystirnaan lahaa kitaabka almajmuuc sharx muhadad oo imaamu nawowi raxmat ullahi caleyh hadduu kitaabkaa dhamaystir lahay oo namadku ku bilaabay uu ku dhammaan lahaa wuxuu noqon lahaa kitaab markaisaga xon yani aad u layaa badan oo kitaab lamida aanu jirin laakiin maadaama marka aanu dhamaystirin oo waxa weeye uu qabyo kaga dhintay de waxa weeye qiimihii kitaabka waxbaa u dhimay ragga dambe isku dayey markaa inay dhammaystiraanna dee namadkiisii inay ku socdaan may awoodi karin awood umay helin yani dariiqadii iyo namadku ku waday yani nawawi qaabkii oo kale inay u wadaan taasi umay suuragelin walaa yasmaxu liabaqati lula an tajlisa fi darsi aaniya waxay culamadaas samayn jireen inaanu markaa waxa weeye aynay u fasixin oo u ogolaanin dabaqada hoosaysa dabaqada hore inay darsiga qolada labaad soo fadhiisato wahaakada saasuu markaa ahaa markaa yani mid samey dafcan litashwiish yani markaa tashwiishka iyo markaa waxa maskaxdiisii in markaa waxyaalo kala duwan inay tashwiishiyaan taas markaa iyadoo uu markaa la daafacayo ayaa caynkaasi ilaha u samayn jiray bimacnaa waxa weeye xagga markaa cilmiga fiqiga marka ay dhigayaan fiqiga xagga dhiga saddex martabay dad ka dhigi jireen dad waxay udhigi jireen saad mustaqnac qaarna waxay udhigi jireen muqnica waa dabaqada labaad qaarna waxay udhigi jireen muqniga ibnu qudaama waa dabaqada saddexaad qolada markaa hoose dabaqada labaad lama fadhiisan karto hadday soo fadhiistaan waxa laleya kaco horta darsigiini qayba darsigiini qayba oo waxa weeye markaa ku noqnoqda iskaga taga halkan qolada labaad hadday soo fadhiisato qolada saddexaad markaa dabaqadooda ay soo fadhiisatana oo muqniga iska soo fadhiisatana iyaga kacagu ka odhan jiray ibnu cuthaymiin wuxuu i saasoo kale waa la sameeyaa laakiin kolley anigu inaan ka kiciyo ma awoodo oo waxa weeye qofkii fadhiisadka uu soo fadhiisto ta noocaas oo kale kicinta markaa laga kicinayo inaanu samaynin ayuu markaa tilmaamaya واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر عدوغاتا مختصرات الشيخ للشيخ هي فالمطولات مطولات وكتبت لداديري وكتبت أفكا داديري يعني مركز الشيخ للشيخ التي يؤسس عليها الطلب هو مركز طلبك بمعنى علم الدون الشر مركز لغو لسايو لغو أساسيو iyo watalaqi cilmi qaadashada lada mashaayikhi laga qaadanayo mashaayikhda agtooda takhtalifu waxay ku kala duwanaataa haaliban sida badan ay fi lhaalibi min qutrin ilaa qutrin beled iyo beled kaley ku kala duwan tahay biikhtilaafi almadaahib yani markaa sababta yani madaahibta kala duwanaanshahay kala duwan tahay daraaddeed iyo wamaa nasha caleyhi culamaau dalika alquturi iyo culamada dhulkaasi waxay ku barbaareen oo min itqaani hada almukhtasari ah mukhtasarkaa inay markaa sugeen oo ay ku farayaraysteen iyo wtamarusi fiihi tamaruska asalaan waxaa la yidhahdaa xoqitaanka ayaa la yidhahdaa yani xoqitaanka jirka la xoqo ayaa la yidhahdaa waxaa se laga tilmaamayaa yani barashada badan yani mumaarasada oo ereyga laga keenay yani marka waxa weeye isku dayga faraha badan le marka kitaabka in la isku dayo yani markaa sida si badan in la isugu dayo yani loo xaawilayo shidat lmucaalaja hadda looga jeeda si aada u daran markaa in yani an kitaabkaa la isugu dayey barashada la barnayo duuna hayri waxaa laga yaaba kutubta qaarkood in muddo aada u badan lagu noqnoqday khaasatan dadka waxa weeye carabiyada iyo aan markaa hore usoo yani markaa carabi aan hore usoo dhigan yani waxa weye dexeebtu waxay dadka cajamta ah khaasatan soomaalida oo kale waxay samayn jireen de iyagoo marka waxa weeye carabiga aan waxba ka garanayn ayay markaysaga wax bilaabayaan marka kutub badan oo carabiga horta marka hore lagu soo baro oo carabiga ay soo bartaan lama samayn jirin sida qaalibka ah sidaa marka aawadeed yani waxaa la samayn jiray un markaa in yani loo bilaabo naxwihiina marka ajrumi looga bilaabo fiqigiina markaysaa markaa safina inta looga bilaabo ishjaac lagu xigsiiyo taasu maa la samayn jiray marka waxa weeye erayadii erayadan waa qaybaya erayadan sidiisa uma yaqaan qaybistaan buu ku samaynaya yani daddi carabaha iyo meelaha tegay oo markaysa marka carabiga kusoo bartay mooyaane yani waxa weeye qaarkood waxay samayn jireen inay erayadaa qaybaan eraygaasi dabeed hadduu ka baxsado si usoo qabtaa ma jirto suu usoo qabtaa yani ma jiro waasa dabeed ay yidhaahdeen minhaaj ma yaqaano ruux garan waayey intuu dhigtay iyo intuu dhigay mooyaane ruux kale hadduu yidhahdo minhaaj baan aqaanaa been buu sheegayaa bay yidhahdeen waa inay kaa gedmataa intaad dhigatay ee haddaad tidhahdo toban goor baan minhaaj ka dhigtay mataqaanid bay kuleeyihin mar haddaad tiradaba garatay waayoba kaa khaldami weyday maba taqaanid bay yidhahdeen marka waxa weeye mucaalajo badan iyo isku day badan baa la isu dayey qisooyin qariiba xataa lasoo naqliya oo waxay yidhahdeen markaa wadaadada fiqiga dee yaqaana carabiga qaarkood kuma fiicnayn aadbay ugu liiteen markaasaa waxa weeye qaar labadaba la isugu daray waa jiraan de carabiga iyo markaa fiqiga labadaba ku fiicnaa laakiin bacdi markaa fiqiga ku fiicnaayo fiqiga wax ka yaqaanay oo aan carabiga ku fiicnayn baa jiray marka qiso qariibay soo naqliyaan oo waxay yidhaahdaan wadaad baa minhaaj dhigi jiray bay yidhahdeen carabigana kuma fiicnayn markaasaa xertaa waxaa ka mid ahaa mid carabiga ku roob oo carabiga markaysaga yaqaanaa ku jiray yani kaasaa dabeed xalqadda ugu soo celin jiray xerta ayuu ugu soo celin jiray waxaa la meel baa dabeed markaysaga ka gedmatay wadaadkii oo markaa uu soo saari waayey meel ayuu markaa garan waayay marka waxaa la yidhahdaa meeshii adigu waxa wey waa dhaafay waxbuu markaa ku sheegay markii yani waxaanu is leeyahay haybaddii sheikhnima kaa dhacaysa haddaad hebel wax weydiiso aad tidhaahdo de wax dhib kuma sugnaatee wadi halkan baa ii weyday baalalkan maay maxay kula muuqataa haddaa carabiga ku dhaameen saasaa jeerta ahayd sida saxda laakiin koofiyaddu ilaalinaya koofiyadda ayuu ilaalinaya halkiibaa markaysagaa si xerta soo yani ugu soo celinayey ayuu dhegedhegeeyey markaasuu yii halkan dogob baa ku dhacay dabeedna wa iska dhaafay inuu shiikii markaysagaa dee erey markaa uu sheegay inuu wax ka markaa waxa weeye ka daba tago u yidhahdo halkaas sidaas weeye taasna wuu diidaya so shiikiina waa dhegeysanaya shiikii baa markii dambe xalqadii ba yidhaha maalintii dambe oo yidhi halkaasi waxa weeye dogob baa ku dhacay macnaheedu wey dogob baa ku dhacay wuxuu mooday macnihii ereyguba inuu yahay sidaas saasuu qaatay isaguna wuxuu leeyahay dee meesha waa la garan waayey buuba tilmaamaya dogob baa ku dhacday sidaas uga jeeda marka qisooyin qariiba ayaa cala kulli xaal lasoo naqliya wama nasha calayhi culamaau dalika alquri quri waa beledka ayaa la yidhahda qari yani biyaha badan baa la yidhahda ama roobkaa la yidhahda qari waxa wey waxaan leeyahay roobkaa la yidhahda cafwan qari roobka ayaa la yidhahda qirina waxa weeye daamurka ama naxaadka ayaa la yidhahda marka quri hadda waa beledka wma nasha calayhi culamaau dalika alquri min itqaani hada lmukhtasar iyo watamarusa fiihi waxa weeye barashada marka ay baranayaan aada ugu dadaalayaan shiddat lmucaalaja duuna gayrihi yani markaa yani mukhtasar kaloo kaan ahayn aynay sidaasoo kale ugu dadaalin oo u itqaaninin oo aynay usugin wlxaalu huna xaalkuna halkan yani takhtalifu min aalibin ila aakhar ardayda laftooda waa ku kala duwan yahay wlxaalu huna takhtalifu min aalibin ila aakhara biikhtilaafi alqaraa'ixi walfuhuumi yani waxay ku kala duwanaanaysaa ardayda biikhtilaafi alqaraa'ixi yani marka waxa weeye fahmooyinka iyo walfuhuumi qariixada hadda waxaa looga jeedaa fahmada ayaa laga tilmaamaya marka waxa weeye ardaydii fahmaday ku kala duwan yihiin iyo wa quwati listicdaadi wa dacfi iyo diyaar garowgooda cilmiga ay u diyaarka yihiin siday u xooga badan tahay iyo siday u taag daran tahay iyo wa buruudati dihni wa tawaqudi iyo maskaxdoodu siday marka waxa weeye u qabowdahay iyo siday marka waxa weye u ololeyso oo ruuxa fahmada badan waxa la waa mutawaqidu dakaa yani maskaxdiisu sidii wax ololaya danfurayo oo kale u ka dhigan yahay ruuxa markaa fahmadiisu markaa waxawa ay yani liidatana waxa la waa baaridu dihni maskaxdiisu waa qabowda waa qabowda oo dabirtu markay waxawey kululaato sidii loo dhigaba markaa waa aqbashaa marka la garaaco laakiin bir qabow haddaad marka isagaa garaacdo de waxa weeye markaa garaac waxba ka tari maayo marka ruuxa baaridu dihni waa ka baarid alxadiid yani sidii markaa birtii markaa yani qaboobay ayuu la mid yahay ruuxa fahmada badanna waxa weeye markaa waa mutawaqid zakaa yani waxa weeye maskaxdiisu iyo siiradiisu waa miday ololeysa weeye oo sida birtaa markaa waxa weeye la gubay ee caddaatay ayaa marka waxa weye uu la mid yahay calaa kulli xaal yani mukhtasaraadka iyo marka waxa weye waxay ku kala duwan tahay xagga madaahibta oo madhab alxambali iyo madhab shaafici dee waxaway waa kala duwan yihiin yani wa madhabu maliki wakadalik madaahibta kalena waa saas i leeg saas in la eg waxa weeye iyadoo marka isku madhabba ay labada mukhtasar yihiin waxay ku kala duwanaanayaan culamada beledkaasi mukhtasarka ay yaqaaniin ee ay markaa aadka ugu dadaali jireen oo mukhtasar aynay aqoonin oo qariib ku ahoo marka waxa weeye aanay aada u isticmaalin oo beledo kale laga isticmaalo ee waxaa laga yaaba aqoonta ay uleeyihiin in markaysaga iska kooban tahay mukhtasarka waxay garanayaan inta meelood ee markaa ugu adag ayay markaa garanayaan waxa weeye marka waxyaalo badan bay markaysaga ka fahmayaan marka waxa weye ala kuli xaal ardayda laftooduna waa ku kala duwan tahay bu wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka atubu ilayk alxamdu lilah rabi lcaalamiin wsala allahu ala muxamadi wala ali muxamed qala mualif raximah llah والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفضوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده xaalku halkan wuxuu ku kala duwan yahay yani ardayda oo wax markaa yani arday u munaasiba ayaan mid kale u munaasib ahayn taasina waxay ku dhacaysaa yani fahmada siay u kala fahmi badan yihiin oo fahamkooda u kala wanaagsan yahay qaraa'iq waa jamcu qariixa waxaana la yidhahda qariixatu kuli shayin awaluh shay kasta qariixadiisu waa inta ugu horeysa ayaa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa yuqaalu lifulanin qariixatun jayida yuraadu istinbaatu alcilmi bijawdati طabci waxaa looga jeedaa yani cilmiga bixitaanka uu la soo baxayo ee uu fahmayo oo dabcigiisa iyo caadadiisu inay fiican tahay marka fahma fiicnaan ba calaa kulli xaal looga jeedaa waalfuhuum waa jamcu fahmin wa quwat listicdaadi wa dacfih diyaargarowgiisa uu cilmiga u diyaargaroobay siday u xooga badan tahay iyo siday u taag daran tahay dacfi iyo ducfi waa luqataan ama dicfi iyadu waxa weeye waa labanlaabka iyadu wey waa macno kale wa buruudati dihni iyo markaa dihniga iyo maskaxdu siday markaa baarigiisa u qabowdahay iyo wa tawaqudihi siday markaa yani u shidmayso oo waxa weeye marka waxaa laga tilmaamaa qofku haddii aanu fahmadiisu fiicnayn waa baaridu dihni baa la yidhahdaa maskaxdiisu waa qabowda yani hore waxuma qaadato uma fahmta haddii markaa fahmadiisu ay aada u layaab badan tahayna waxaa la yidhahdaa waa mutawaqid dakaa yani siiradiisu waa mid marka waxa weeye wqad kaana طalbu fi quطrina bacda marxalaة اlkatatibi waxa uu sheekh bakr yihi xafidah اllah waqad kaana طalbu waxa uu ahaa cilmiga doonista la doonaya fii quطrina beledka iyaga quطri beledka ayaa la yidhahda waxay ujeedaa mamlakaة اcarabiyaة الsacuudiya bacda marxalaة اlkatatibi wاlأkhdi bxifdi اqur'an اlkariim marxaladda farbarashada dabadeed kataatiib waa farbarashada wey almaktab iyo alkutaab waxaa la yidhahdaa mawdicu tacliimi alkitaaba siduu lisaankuba qoraya waxaana lagu jamciyaa kataatiib baa lagu jamciya kataatiib ayaa lagu jamciya marka bacdina waxay yidhahdeen kutaab waxaa la yidhahdaa sibyaanta wax qoraya ayaa la yidhahdaa marka kataatiibna waxay noqonaysaa iyaga laftoodii marka calaa kulli xaal waxaa laga tilmaamayaa marxalada farbarashada dabadeed iyo walakdi bixifdi alqur'aani alkariim qur'aanka marka xafiditaanka la xafidaayo dabadeed yamuru mid soo mara ayuu ahaa bimaraaxila halaain saddex marxaladood buu soo mari jiray saddex xaaladood oo kala duwan ama darajo ayuu soo mari jiray lada mashaayikh fi duruusi masaajid yani mashaayikhda agtooda oo xalqadaha masaajidda iyo durusta masaajidda ay ku samaynayaan yani wuxuu ka ixtiraazayaa almadaris النiظaamiya lilmubtadi'iina uma almutawasiطiina uma almutamakiniin yani dadka saddex dabaqaa loo qaybin sharay qolada markaa mubtadi'iinta ee cilmiga iyagu bilaabanaya ama mubtada'iinta cilmiga loo bilaabay iyaga markaa kutub baa loo dhigi jiray yani hooseysa waanu misaalin doonaa uma almutawasidiin dood kuwa dhexdhexaadkaana iyagana kutub kalea loo dhigi jiray oo marxalada labaad ah uma almutamakiniin kuwa cilmiga markaa tamakunay ee bimacnaa si fiican markaa cilmigii u qaatay ee iyagu markaa maqaam ka gaadhayna iyagana kutub markaa sare ayaa loo dhigi jiray marka nooc kasta inuu wax ka misaaliya ayuu doonaya fafi tawxiidi salaasat usuuli وأdilتha والqواعd الأربع yعni waxa xagga twxiidka waxa looga dhigi jiray yani marxalada hore waxa twxiidka ku sugnaa ثaلaaثaة الأصuل وأdilatha kitaabka ثaلaaثaة الأصuل la yidhahdo waa risaalo yaro kooban iyo daliiladeeda o alqawaacid الأربع iyo qawaacidda afarta ah uma kashfu shubahaat dabedna waxaa loo dhigi jiray kashfu shubahaat kitaabka la yidhahdo uma kitaabu tawxiid intaa dabeedna kitaabu tawxiid baa loo dhigi jiray arbacatuha lisheekh maxamed ibn cabdilwahaab raximah allahu tacaala afartaaba waxaa iska lahaa yani sheikha maxamed ibn cabdilwahaab raxmat ullahi caleyh hada fi tawxiid alcibaada taasi wuxuu ahaa tawxiidka tawxiid alcibaada in cibaadada ilahay loo keliyeeyo kutubtaasaa markaa looga dhigi jiray وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية توحيد كمركا مقعيدة هي صفوين كإن إلهي لو كرييو العقيدة الواسطية أي كسرة ثم الحموية دون كتاب كحموية لإلاده الحموية الكبرى والتدمرية تدمرية كتاب كالإلاده ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صدح واحد كلها ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية وشيخ الإسلام يعني مركا لقول لقبه أما بعبارة أخرى تقي الدين لقول لقبه كنيدي سنو أبو العباس وحول انت يتطابقا يسجد يلا بات المكة هجرية الأهل رحمه الله الطحاوية مع شرحها طحاوية وشرح الوهيرية شرح نوح إذا شرح ابن أبي العز شروح بدن بين هذا laakiin shuruuxda kale marka ay leedahay culamadii marka waxa weye casrigan mooyaane shuruuxdii hore la qoray yani marka waxa weye ashma yani marka waxa weye laga fiican yahy oo waxaa ku jira waxyaalo badan oo markaa khilaafsan marka muctaqadka ahlusuna waljamaca sharaxyadaas lakin sharaxan marka ibn abilciz alxanafi waa sharax dhadhow waxaanu aad marka waxa weeye uga soo qaatay hadaladii markaa iyo taxqiiqaadkii ibnu taymiya iyo ibn اlqayim aljawziya raxmat ullahi calayhima ayuu markaa kitaabka ku caddeeyey marka qiimihii kitaabka aad iyo aad bay u kordhisay bacd masaa'il oo adigu markaa lagu yani tacqiibiya waa jiraan aanu shaarix baraarujin bacd akhطa'a taasina markiisa waxaa markaa tanbiihun bay ku fiican tahay lakin waa kitaab markaa mufiid oo aad marka u nafci badan sharxa marka ibn abilciz alxanafi uu taxaawiyada sharxay waxaana ku jirta qawaacid aada u fara badan oo qawaacidu ahli sunna waljamaaca ayaa ku jirta marka waxa weeye matniga taxaawiya keliya in lagu kaaftooma ma aha ee waxa haboon marka inuu aalibulcilmigu fahmo ibn abilciz alxanafi qawaacidda iyo dawaabidda iyo masaa-isha faraha badan leh ee uu ishaarayo oo laga yaaba qawaacid waaweyn inuu cibaaro yaroo kooban ku ishaaro ku dhaafo marka waxa weeye macnahaas iyo sharaxaas in aad loo budliyo oo si fiican loo fahmo ayaa aad iyo aad u haboon aalibulcilmiguna mutaalacada marka uu taalacanayo inuu aad iyo aad yani marka ugu dadaalo ahlucilmiguna aad iyo aad bay u ammaaneen yani oo waxa weeye culamada ammaantayna waa fara badan yihin hadday yihiin lajna daa'ima hadday yihiin maxamed ibn ibrahim almufti saabiq sheekh ibnu baaz yani marka waxa weeye culamo kaloo badan aad iyo aad baa loo ammaanay saas aawadee sharx caqiidatu taxaawiya kitaabu ka maarmi karo aalibulcilmigu ma ah wa fi naxwi اlajrumiyati uma mulxaة اlcraab lilxariiri uma qadru nada libni hishaam alfiyat bni malik maca sharxiha libni caqiil naxwahana waxaa ku sugan risalada mukhtasarada ee marka la yidhahdo ajrumiyada ajurumiya iyo ajrumiya mid walba waa la iska odhan karaa waayo sida ibnu jibni yidhi liana alcaraba tatalaacab fi asmaai alcajam carabtu waa iskaga ciyaartaa magacyada cajamta marka waxa weeye ajuruum baa marka asalku ahaa laakin ajrumiya iska yidhahdeen ajrumiya bay iska yidhahdeen uma mulxat lcraab lilxariyi waxaa kusoo xiga kitaabka mulxat icraab la yidhahdo oo marka xariiri uu leya abulqasim alxariiri saaxibu lmaqaamaat uma qadru nida libni hishaam qadru nada qadru nada wadallu sada libni hishaam kitaabka qadru nada la yidhahdo oo ibnu hishaam marka uu leeyahay iyo sharaxiisa oo isagu sharxay wa alfiyat ibni malik iyo alfiyada marka waxa weya yani ibni malik abu cabdillahi maxamed ibni malik aai maca sharxiha libni caqiil yani sharxeeduna uheliyo oo ibnu caqiil leeyahay shuruux badan baa la sharxay laakiin aad waxaa loola dhacay sharxa marka ibnu caqiil sababtuna waxay tahay shuruuxdu qaarkood waxay sameeyeen taxaamul ay markaa naadimka had iyo jeer tacaqubka iyo ka badiyeen oo ay inay radiyaan iyo inay tacaqubaan iyo inay hadalkiisa ka daba tagaan iyo inay yidhahaan sidan kalea ka fiicnay waxyaalaha noocaasay aada ugu dadaaleen sharxa ibnu caqiil waxyaalaha markaa gaarka uu leeyahay waxaa ka mid ah waa mida waa sharax kooban waa midda labaad ee madhabda markaa naadimka wuxuu doonay inuu markaa badbaadiyo oo muraadkiisa marka uu caddeeyo yani si koobanna cibaarada markiisa markaa uusoo dhaweeyo wax taxaamul la yidhaahdo marka waxa weeye inuu iska marka yani inuu tacaqubo ama radiyo ama adnaa ixtimaalo marka ereyga geli karo inuu ku radiyo ta noocaasa ma samayn marka kitaab mufiid oo aada loola dhacay weeye xawaashina waa leeyahay waxaana marka ugu yani kulmin badan xawaashida lagu markaa yani la saaray inkaan kolley arkay xaashiyada khudariga sababtuna waxay tahay asxaabul xawaashigii kale waa ka dambeeyey sidaas aawadeed fawaa'iddii ay sheegeen dhammaantood wuxuu isku dayay inuu soo koobo saas iyadaabuu isku dayay wa fi lxadiisi alarbaciinu lilnawawi xadiiska waxaa ku sugan kitaabka arbaciin la yidhahdo oo nawawi usugnaaday uma cumdat laxkaam lilmaqdasi cumdat laxkaamka ayaa ku xiga oo isagana marka uu leeyahay yani maqdasi marka uu leeyahay uma buluq lmaraam ibni xajar alcasqalaani walmuntaqa lilmajdi bni taymiya iyo muntaa marka muntaqa alaxbaar oo kitaabka naylku sharxa oo majdi ibnu taymiya leeyahay majdi haddaad aragto waxaa loo jeedaa waa axmed ibn cabdisalaam ibn cabdilxaliim awowgii weyi isaga maaha waa awowgii waayo wuxuu ka dhashay bayt cilmi ayuu ku soo barbaaray yani aabiyi wuxuu ahaa caalim yani marka mujtahid ayuu ahaa mujtahid alxanaabila ijtihaad muqayadan ujeedaa awowgii wuxuu ahaa yani marka mufti marka waxa weeye yani guri cilmi lagu yaqaano ayuu marka kusoo barbaaray abulbarakaat haddii la yidhahdana majdi baa loo jeedaa majdi ibnu taymiya raximahum allahu tacala ilahay au naxariisto dhamaantood fadukulu fi qiraa'ati ummaati sitti wagayriha intaa dabadeed waa in la galo kutubta markaa ummahaatu site la yidhahdo ee axaadiista ah iyo kutubta kale ee axaadiista lamidka ummahaatu site waxa wey waa labada saxiix صaxiixu الbukhaari wa صaxiixu muslim iyo afarta sunan yani sunanu abi dawuud wasunan الtirmidi wasunan الnasaa-i wasunan ibnu maaja umahaatu site baa la yidhahda alummaat wuxuu u yidhi yani carabtu wixii xayawaan ah markay sheegayaan waxay yidhaahdaan oo la jamcinayo ooyooyinka yani markaa xayawaanka waxay yidhahdaan ummahaat wixii aan noolayn markay leeyihin waxaas waxaa asal buu u yahayna ummaat bay yidhahdaan ummaat ayay yidhahdaan ama ummahaat yani markaa xayawaan wixii asal u ah yani marka ayaa loo isticmaala oo hadda had iyo jeer soota la yidhahdan ummahaatu sit ummaat ba iyagoo odhanaya maqlimaysa dadku ee meelahay ku taallada yani ta noocaas waxa weeye sidii asalka ahayd weeye in ummaat iyo ummahaat la kala yidhaahdo ee haddana waxa weeye markaa sida badan ay iska isticmaalaan dadku waa inay ummahaatu sita yidhahdaan alummahaatu sita asita in la yidhaahdo weeye marka ala kuli xaal lakin sida uu sheikhu qoray waa sida asalka ahayd bimacnaa waxa uu tilmaamayaa xaaladda yani waxbarashadu sida ay mari jirtay oo dadku marka waxa weeye marka ay soo bartaan farta iyo qoraalka iyo qur-aankana soo bartaan intaa dabadeed waxay u dhaqaaqi jireen marka waxbarashada marka fanni kasta yani saddex marxalaa la mari jiray haddii laga eego xagga marka yani tawxiidka marxalada koowaad waxaa loo dhigi jiray salaatulusuulka iyo adiladeeda waana la qaybsiin jiray waa kitaab markaa mufiid ah saas aawoodeed marka waa waxaa ku fiican aalibulcilmiga inuu markaa qaybo ayaa ku fiican aalibulcilmigu inuu markaa qaybo ayaa ku fiican yani madaariska markaa sacuudigana waxaa yani mulzam ah yani marka salaatulusuul in la qaybo waxaa madaarista ka baxay waa la wada qaybsiiyey markaa salaatuusuul ama ha ka inxiraafo marka dambe ama yaanu ka inxiraafin qawaacid alarbac marxaladda koowaad bu isaguna ku jira afar qaacid oo kooban yani marka waxa weeye intaas waa marxaladda koowaad marxaladda labaad kashfu shubahaadkaa loo dhigi jiray marxaladda saddexaadna kitaabu tawxiidka ayaa loo dhigi jiray saddexdii marxalo twxiid cibaada saasay u mari jireen almarxala uula waa alaat usul wa qawaacid arbac almarxala aaniya marxalada labaad waa kashfu shubahaat marxalada saddexaadna waa kitaabu tawxiid shuruxdiisana waa la taalacanaya asmaa o sifaat haddii la eego marxalada koowaad alcaqiidat alwasitiya loo dhigi jiray marxalada labaadna kitaabka alxamawiyat lkubra ayaa loo dhigi jiray marxalada saddexaadna altadmuriya ayaa loo dhigi jiray saddexda marka ibnu taymiya ayaa lifay marka marxalada saddexaad waxaan leeyahay marxalada labaad xamawiyada iyo tadmuriyada wada socda alcaqiidat alasidiya uma alxamawiya watadmuriya alaasataha lishekh islam ibnu taymiya alطaxaawiya maca sharxiha waa marxalada saddexaad marka labadan adigu cala kulli xaal aada uma caddayn laakin waxaa laga yaabaa in marka waxa marxalada saddexaad inuu marka daxaawiyadii sharxeeda ku wado daxaawiyadii sharxeeda inuu ku wado ayaa waxa wey laga yaaba xagga naxwaha marxalada koowaad ajrumiga dhigan jireen marxalada labaadna mulxat icraabka marxalada saddexaadna qadru nada iyo alfiyada marka ciraaqi alfiyada waxaan leeyahay ibnu malik alfiyada ibnu malik oo sharaxa marka ibnu caqiilkuna u heliyo marka marxalada saddexaad baa waxaa dhacaya qadru nadihi iyo alfiyadiiyo sharaxeedina u heliyo saas ayuu tilmaamaya ibnu cuthaymiin laakiin ra'yi kale ayuu sheegayaa oo uu leeyahy waxa fiican qofka marka loo dhigo ajruumiga oo dee si fiican loogu dhigo oo waajirudun ay fahmo in waxa weeye aanu waxba kutubta dhexe ku warwareegin hadduu marka waxa weeye ajrumigii gartay oo dee si fiican loogu dhigay alfiyada waa inu dhigtaa alfiyada waa inu dhigtaa oo wuxu uhi lakinii aqulu aladrumiya uma alalfiya ama an naxshuwa adhaanana bikutubin tuctabaru katakraari liawaliha falaa xaajata waayo macluumaad markaysa wax isku mid ah in markaa qofkii lagu celceliyo yani waxaway faa'iido weyn kuma sugna aduu faaidada ugu weyne lagu sheegi karaa waxa weeye waa tarsiikh maadadii qofka ay ku raasakdo faaidada ugu weyne loo tilmaami karaa waxay tahay yani markaa rusuuq mas'aladii marka ay ku raasakdo masaa-ishii oo wixii qofki uu yeesho malaka malaka naxwiya celcelintan badan iyo dhigistan badan ee mara bacda mara dhigihiisii ay saa ugu soo noqnoqonayso iyo araggiisii wuxuu ka kasbanayaa yani waxa weeye inuu tabeeca naxwo u noqdo tabiiqiina hadduu ku daro sidaas yadaa buu noqonay laakiin qofkii calaa kulli xaal fahmadiisu ile dadku fahmadu isku mid maahe fahmadiisu qofkay hayru caadi tahay sida ibnu cusaymiin sheegayahay ka sameeya ama hadduu waxa weeye markaa fahmadiisu ayna hayru caadi ahayn ee waxa weeye sida dadku isaga badan yahay mutawasi ay iska tahay waa lagama maarmaan qadka tawiila weeye bimacnaa waa boodo dheer min aljrumiya ila alfiya